mahmaahyadii cutubka toddobaad wiilkaygiiyow erayadayda xaji oo amarradaydana xaggaaga ku kaydso amarradayda xaji aad noolaatide oo sharcigaygana sida ishaada inankeeda u dhowr farahaaga ku xidho oo looxa qalbigaagana ku qoro waxaad xigmadda ku tidhaahdaa adigu waxaad tahay walaashay oo waxgarashadana waxaad ugu yeertaa saaxiibadday gacalisoy si ay iyagu kaaga celiyaan naagta qalaad taasoo erayadeeda kugu sasabata waayo anigoo jooga daaqadda gurigayga ayaan shabagga daaqadda wax ka fiidhiyey oo kuwa garaadka daran ayaan fiidhiyey oo waxaan barbaarrada ku dhex arkay nin dhallin yaraa oo aan innaba waxgarasho lahayn isagoo maraya dariiqa xaafaddeeda u dhow oo wuxuu raacay jidkii gurigeeda oo waxay ahayd gabaldhac oo maqribka ah markii habeenkii madoobaanayey oo gudcur noqonayey oo bal eeg waxaa isagii ka hor timid naag sidii dhilo u lebisan oo qalbigeedu khiyaano miiran yahay iyadu waa rabshad badan tahay waana caasiyad oo gurigeeda cag sooma dhigto mar dibadday joogtaa marna dariiqyaday maraysaa oo rukun kasta wax bay ku sugtaa haddaba isagii way qabsatay oo dhunkantay iyadoo aan wejigeedu xishood lahayn ayay waxay isagii ku tidhi anigu waxaan hayaa allabaryo nabadeed oo maanta ayaan nidiradaydii bixiyey haddaba waxaan u soo baxay inaan kula kulmo oo aan aad iyo aad wejigaaga u doondoono waanan ku helay sariirtaydii waxaan ku goglay duraaxado daabac leh iyo marooyin duntii masar laga sameeyey waxaan sariirtaydii ku cadariyey malmal iyo cuud iyo qorfe kaalay oo aan caashaq ka dheragno ilaa aroorta oo aynu jacayl ku faraxsanaanno waayo ninkaygii guriga ma joogo oo meel fog buu u socdaalay kiish lacag ahna wuu qaatay oo wuxuu guriga ku soo noqon doonaa markuu dayuxu caddaado hadalkeedii badnaa oo macaanaa ayay isagii isku yeelsiisay oo waxay isagii ku qasabtay faankii beenta ahaa oo bulshumaheeda oo haddiiba iyadii buu dabagalay sidii dibi loo wado in la gowraco ama sidii nacas loo wado in silsilado lagu jebiyo jeer fallaar beerka lagaga wareemo sida shimbiru dabinka degdeg ku gasho iyadoo aan ogayn in loo dhigay si nafteeda loo qaado haddaba sidaas daraaddeed wiilashoy bal imaqla oo erayada afkayga dhegaysta qalbigiinnu yaanu jidadkeeda u leexan oo waddooyinkeedana ha ku dhex habaabinna waayo iyadu waxay riday kuwo badan oo dhaawacan sida xaqiiqada kuway laysay aad bay u badan yihiin gurigeedu waa jidkii shee'ool oo wuxuu hoos ugu dhaadhacaa dhimashada qoladaheeda